bismillahi raxmaani raxiim maxudiinow marka orant salaaminta salaamku bacda adiyo shaqaalaha idaacadda warsan nan kala salaamaya dhammaan dhegeystayaasha idaacadda warsan gaar ahaan reer baydhabo runtii markaan ikin kuwa ramaa ujeedka safarka unan ku hayni magaalada kismaayo maybua iniuna an kuur galna mar dheerahay shir oku dhiyaay oona ku qeyb galna olonku hadalaw arrimaha dastuurka dib u egistiisa marka mayna isla kuway magaalada kismaayo dhammaan hay-adihii ka shaqi lahay dib u egista dastuurka oon ka horeysa wasaaradda dastuurka ee dowladda federaalka wasaaradaha dowlad goboleedada heer dowlad goboleed iyo guddiyadii guddigii la socodka dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka iyo guddigii madax banaaneeyey oo meel raaysa dib u eegistii oo hirgelinta dastuurka ee markan taasna ayna sokoyti markas lankuwada talada cotobyadii lahabandhikay meelaraas dib u eegista lankusuubi ini meelaraayis wasaaradihii iyo hay-adihii ka shaqo lahaayeen inayna iskukooyaan lahabandhig kubacdina meelaraayis dadweynihii lambandhig marka ujeedadan kuwiin may haysato in discaf garooda meelaraayis inay cutubka koowaad ilaa iyo sagaal meelaraayis bulshada soomaaliya lambandhako yoona raayisha ku dhiibadan semela raayis dastuurka kubacda meel raayis baarlamaanka federaalka lanku guddiyo suuna an ansaxi kureedna afti dadweyne lanqaada marka ujeedadan kuyuma hayta in cutubyadii meel raayis dibegis lakusuubi in laha bandhaka laku doodo madaas kubacdana isteedadii la jeeyo dadweynihii shal duunaayay qeybasha shal duunaaya in lambandhaka yoona raayisha iyo taleeda ku darsada muhiimadan kuyunayta kaasahay mudane wasiir shirka shalay siin furmi geekoolihaay maalinti lamaad oo siin dareera marka maadaama cutubka kuwaad ilaa sagaalaad tahay laka bandhigaay laku doodaay dooda balsandheedi lamada maalmood shirka dareera qodobada laha bandhig shalay shirka furitaan ahay ini ofshale aan furmi shirka mayna furay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmedow ofishaley lanfuri marka ajandihii iyo wali laku shaqeeyay fadi lamada beri kale dhaman iyo meelan raayisa laiska raahi kubacda geeka may jartay kulamo gooni gooni ah oo meelan raayisa guddiyada baarlamaanada inyoona gooni anshiran guddiyada meelan raayisa wasaaradaha oo federaal haata misar state yoona gooni anshiran kudoodan qaabkii lanbanda ka fadiya qaabkii lankudooda fadiya cutubyada koowaad ilaa iyo sagaalaad marka kulamadaas gaargaarka ee jarangeeka berehena shirguudin iskukooy kubacdina meelaraayis ajandihii iyo qorshihii oo meelaraayis lacagtabanda ka faday cutubyadaas in laska raxa kureen gobolada lakanagada dadweynihii meelaraayis lambandhaka insha allahu kulankan koreeyana may kudhii doona koonfur galbeed iyo galmudug bulshada reer koonfur galbeedna way bandhaka doona insha allah haddii ilahay naftayen ka samey bulshada koonfur galbeed ada oo wasiirkii dastuurka ah iyo ku qeyb galli marka ahmiyad gaar ah oo koonfur galbeed bulshadii inley ma eta maadaama dastuurka weli aan fadhiyna qabyo qoraal iyo isqabsishay madaxda iyo siyaasiyiinta badana eedan jara
horta bulshada koonfur galbeed bulsho dowladeedu bulsho meela raayis nidaam iyo kala dambeyn meela raayis eedan jeelo sharcana hooba la hela meela raayis ummato dhanba meela raayis ka faa'iide marka saas dartiya may rajeey insha allahu iniyo kaalantiyo ku qaadadaayaan walay dhanah reer koonfur galbeed iniyo ku dhiibada doonan walay dhan haynanayo sheego doonaan meel raayso qodobkan qodobkan dhangminiin eh raayshona ku dhiibadan wadaas ku baadana meel raayis guddigii lan gudbi luuqadii oo meel raayis sharciyadii laka qora markaasi dastuurka kubacdana meel raayis la gebagabaayo baarlamaanka federaalka lan gudbi ma jira madan qodobo oo ini laka heliya baahan marka qodobadaasna may kuwada hadalo doone madaxda dowlad goboleed iyo madaxda qaranka sababto maybua haykalka dowlada naftisinagdo ini meelaraayis wadaxaajoodba ku gal waaya qaybsida khayraadka naftiisba meelaraayis ini laka heli waaya may kala jira taxationka ama canshuuraha naftiyaba ini laka heli dowladnimada lagaado naftiya tew ma mid madaxtooye waa madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka mase mid parliamentarian markan taas dhanma baahanta marka madaxaajood aan baahanyin shirkan ka horeeyo meelaraayis madaxdii dowlad goboleed iyo dowlad federaalka in iskakooyi doonaan lacagta bandhika wali laska raxona madaasay dastuurka la geliyi doona haddii ilahay naftineen ka sama mudane wasiir madililey cutubyada koowaad ilaa sagaalaad oo laha diyaariyay laha qorya la bandhige way ku doodee kubacdina bulshada la bandhige sax waaye qaab qoraalka oo kale weli la eray dastuurka ama soomaalida maay maxatiri waaye marka maay way ka qorahay dastuurkaas cutubiyada la habandhigo qorshaga ka jare
hata ka hor dastuurkii omel ra-iisul meelgaarka ahay maay ka qoranay gudoomiyihii hore baarlamaanka profeor jaware iyo meel ra-isul mudun ahay marka kanna madis final nagad insha allahu may karajiwinanun bedelna afka maayga silang hormariyo fadin luuqada maayga naftiya meel ra-iisul badana gelina fadahan insha allah hadii ilaahay naftinan kasama marka may rajaana ini markii laha gabagabaayo oo qoraalka hadhamaada ini lambedela may laraays afka maygana lambedelo reer koonfur galbeedna markii yoona may laraays afkii iyo ku akhrisada fadan miska fahma fadan ini may laraays saas lakuwel hadii ilahay er gabagabada shirka ma dood iyo discussionka ayaa magun dareerya ka dhamaada doona mise war murtiyeed ama go-aano bulshada soomaaliyeed oo dhan siin kusugaasa iyo la deera doona madi la gebagabay
kule hataa tuwar murtiyad ya la hasaaro doona isfahamka iyo isfahmin wasaaradaha iyo gudiyada kashaqale meel kashaqale meel raayis dibweegisa dastuurka marka dastuurka dhan way ka koobaya tumishan cutub tuminkan koreyti hata dibweegisiisa dhamaatay rangmadi dadweynaha lambandhag hatana may lahambandha ka doona hatana dibweegisa kusoo biyay shanta kale oo dhaman marka madintaas gabagabaan way fadaana insha allahu agost amase july ini meel ra-isul baarlamaanka federaalka langudbi wabacdina isuuna ku doodo ansaxiya markaasna afsi dadweyne langaado insha allah hadii ilaa er anka damboyntii wasaaradda dastuurka ee koonfur galbeed oo shirarkaas badan horeyn dhiayna wasiirkii ku hore ee ku qayb galaay intugna hata adadaadiyahayd oo qayb ku ete oo shirkun kismaayo iyo inta kale dhiman marka fikirka iyo araahda iyo qaabkii koonfur galbeed madi hore kulamada andhii jaran oo dadka badana lagu qaybgeliyi jarna dood ku teegneeda jarta oo kale hata qaabsa isleta markuun maadaama wasiirka cusubna ee dastuurka ata koonfur galbeed inti laha ka bandhiga bulshadiyo hooba kulamahaada lahayti iyo wacyigelinta ku qayb qaadanawka iyo qaabsa isleta ee ka bandhigi korta inkin
horta may fadaan istraatiijiyadii hore ini walku bedelna ka wasaarad ahaan wasiirka may la fadaa in istraatiijiya lakoy insha allah istraatiijiyadana may ataa dhammaan reer koonfur galbeed ini fikirsha ku dhiibadan raisha ku dhiibadan dad oo may laraa isamiilo laha kukuusay geekoley may laraaisa lisheenow ma eh may fadaana dadka aqoon-yahanada dadka walgorodka eh odayaasha dhaqanka may laraayisa dhalinyarada haweenka qeybo shal duwan oo bulshada oo may laraayis waltarkan le reer koonfur galbeed inaan ku qiibgelina dooda ku qiib qaadadan raisha ku dhiibadan may laraayis walan dhonyina may laraayis aan gudbino fadaan hadii ilaahay er marka istraatiijiyadana may buwaabahda meediya naftateeda may fadaan inio qeybiyin ku qaadata dadka la bar walow tegi kar dastuur sababta qofku meel ku yaaba inuusan kasana dastuur wali ahin dastuurka naftiis may heshiis bulsho waaye marka qofku wala xuquuqoosu ley wala waajibaada lakufadao inuu shalkas marka idaacadaha nafteeda may laraayis ama t v da ama idaacado may kaodsadaan may laraayis inio kaalin ku qaadadan savolontaria dadka indirshan may laraayis baran dastuurka walow ay gaar ahaan wana reer koonfur galbeed hoo beenun dadka kale ku damboyna may faday inun dadka kale la jaan qaadnan fahna dastuurka walow say wala koonfur galbeed kugun lata wala waajibaada lakufadow ini lankasooda la raayso degmo roog ama tuulo roog in isfahmo lafada antaasna may rajaan inuna fulii doonna hadii lahay naftinay kasaba eedaa mahadsanti mudan wasiir thank you aya aya aya mudan